أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa subaxnimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena saakay kuwada ugu doorka roon xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerar shalay ka dhacay deegaanka masagawaay ee wilaayada galgaduud guddoomiye ku-xigeenkii maamulka ridada degmada beled xaawo ee gobolka gedo ayaa u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay degmadaas taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in ummadda soomaaliyeed ku soo wajahan tahay halis kaga imaanaysa dhanka dowladda xabashida etoobiya maamul goboleedka ashaada la dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in gaal trump uu u aqoonsado dal madax bannaan wafdi ballaaran oo ay hogaaminaysay wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa booqasho ku tegey furimaha hore iyaga oo nala kulmay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimahaas wilaayada mudug ayaa ka warbixisay xaaladda guuta ee wilaayadaas sannad kadib markii cadowga allaah uu ku jabay duulaanka uu ku qaaday deegaanno ka tirsan wilaayadaas maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro diini ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta iskuullada degmada buulafulay ee wilaayada baay عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena saakay kuwooda ugu doorkaroonaa iminkana u diyaargarooba dhegaysiga qodobadaas warkeenna oo dhammaystiran xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu soo gaarsiiyey weerar shalay ka dhacay deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud warkaasi war kaloo ku saabsan guddoomiye ku-xigeenkii maamulka ridada degmada beled xaawo ee gobolka gedo oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay degmadaas yaasir maxamed ayaa wararkaasi inoo faahfaahinaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka masagawa ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya kaasi oo khasaar kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta dagaalkii shalay waxaa murtadiinta looga dilay sagaal askari waxaana looga dhaawacay koob iyo toban kale waxaana dagaalka lagu gubay gaari booyad ah oo ay maleeshiyaadka riddadu lahaayeen qhanimadu waa afar qori oo ak afartan iyo toddoba ah iyo hal qori oo bkm ah iyo dhowr motor iyo motofecom ah sidoo kale qarax shalay galab ka dhacay duleedka deegaanka masagawa waxaa lagu gubay gaari cabdibila ah waxaana ku dhaawacmay darawalkii gaarigaasi waday dhanka kale wilaayada gado cabdifataax nuur mataan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo ayaa u dhintay dhaawac shalay kasoo gaaray qarax mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada beled xaawo qaraxii laba maalin ka hor ka dhacay degmada beled xaawo waxaa ku dhintay saddex murtad oo lagu kala magacaabo cabdicasiis sheegow goohaad madaxey iyo cabdifataax nuur mataan oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee maamulka riddada ee degmada beled xaawo tirada murtadiinta ee ku dhaawacantay qaraxaasi waa toddoba askari oo ay ku jiraan xildhibaan hore iyo guddoomiye ku-xigeenkii labaad oo isna lagu magacaabo cabdulaahi cabdi aadam iyo hanti dhowraha murtadiinta ee degmadaasi sidoo kale mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday fariisinka maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin degmada beled xaawo ee wilaayada gado waxaana jira khasaaro cadowga gaaray geesiyada tawxiidka ayaa har iyo habeen fuliya howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyo cadowga allah ee duulaanka gardarradaha ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta aad buu u mahadsan yahay walaalkeen yaasir maxamed taliyihii hore sirdoonka kooxda riddada ayaa qiray in ummadda soomaaliyeed ay ku soo wajahan tahay halis kaga imaanaysa dhanka dowladda xabashida etoobiya warkaas waxaa inoo faahfaahinayaa walaalka nuur cali warsame abuushayba murtad cabdisalaam guleed oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka kooxda riddada oo soo xiganaya warbixinno ay soo saareen hay-adaha faw swanim iyo jaraa'idka magasinka hydrolical science journal ayaa sheegay in hoosdhac ballaaran oo uu ku socdo biyaha webiyada soomaaliya ee shabeelle iyo juba kadib markii etoobiya ay xiratay biyihii webiyadaasi kuna leexisay biyo-xireenno waaweyn kii u dambeeyey uu dhowaan daafuray abiy axmed xirista biyaha webiyadan oo si weyn ay u dareensan yihiinna dadka isticmaala webiyada ayuu sheegay inay ka dhalan doonaan gaajo iyo macluul baahsan oo la soo dirista soomaalida maadaama inta ugu badan noloshoodu ku tiirsan tahay wax soo saarka iyo dalagga beeraha oo haatan halis ugu jira biyo la'aan khatarta kale ee xabashada etoobiya ay ugu talagashay ummadda soomaaliyeed ayaa ah in xilliyada ay da'aan roobabka waaweyni ay mar keliya soo fasaxdo biyaha waana sababta inta badan keenta ayuu yidhi daadadka ba'an iyo fatahadaha baryahan dambe ku soo badanayay soomaaliya oo khatar ku ah dalagga ku baxa biyaha roobka waxa uu tilmaamay in afarta sane ee soo socota ummadda soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan ay wajihi doonaan cunto la'aan baahsan iyo macluul daran oo weligeed socon doonta maadaama inta ugu badan nolosha iyo wax soo saarka ummadda soomaaliyeed ku tiirsan tahay labadaasi webi ee shabeelle iyo jubba khatarta ay ka digayaan hay-addaani iyo qorayaashan iyo journaalkan hydrological science journal oo ka hadlayo waxay leeyihiin boqolkiiba toddobaatan ummadda soomaaliyeed afarta sanee soo socota cunto xumo ama food security khatar xun ayay ku jiraan mana aha wax halmar dhacaye waa wax say u bilaawdeen u jiri doono cabdisalaan guuleed ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in etoobiya ay rabto inay gaajo iyo macluul oo ku layso ummadda soomaaliyeed islamarkaana arrinta aanay waxba kaga duwanayn weeraro dhanka militariga oo ay ku soo qaado ummadda soomaaliyeed khatarta ay ka digayaan hay-addaani iyo qorayaashan iyo journaalkan hydrological science journal oo ka hadlayo waxay leeyihiin boqolkiiba toddobaatan ummadda soomaaliyeed afarta sanee soo socota cunto xumo ama food security khatar xun ayay ku jiraan mana aha wax halmar dhacaye waa wax say u bilaawdeen u jiri doono sidoo kale cabdisalaan guuleed ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in soomaaliya oo la ildaran cunaqabatayn dhanka webiyada ah islamarkaana mustaqbalka dhow halis ugu jirta macluul iyo gaajo daran ay sidoo kale wejihi doonto cunqabatayn dhanka badda ah haddii etoobiya loo oggolaado inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya waxaana uu sheegay in etoobiya qorshaheedu aanu ahayn oo keliya xirista biyaha webiyada balse ay sidoo kale ku tala jirto siday soomaaliya uga xiri lahayd marinka adduunka ee muhiimka ah ee baabulmandab guuleed ayaa qiray in madaxda riddada soomaaliya ay ka shaqeeyaan oo keliya danaha dowladda xabashada etoobiya waxaana uu yidhi imise ayaa taqaanaa oo ama maanta mas-uuliyad haysa ama hore u haysay oo etoobiya saaxiibla ah oo danaha etoobiya ka shaqaysa soomaaliyana ah soomaali ah mas-uul soomaaliya oo danaha etoobiya ka shaqeeya ku faanaya inuu etoobiya saaxiib la yahay
maamul goboleedka ashahada la dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in ay rajo weyn ka qabaan in uu gaal trump u aqoonsado dal madax bannaan warkaas waxaa inoo haya walaalkeen abo xasaan wasiirka warfaafinta maamulka riddada ee somalilan axmed yaasiin cali ayaanle ayaa sheegay inay filayaan in madaxweynaha cusub ee mareykanka donald trump uu aqoonsado somalilan taasoo uu sheegay inay isbeddel ku keeni doonto gobolka oo dhan wuxuu intaasi raaciyay inay baaq u dirayaan mareykanka oo ku aadan inay helaan aqoonsi ay kaga go-ayaan soomaaliya inteeda kale wasiirkan ayaa ku eedeeyey kooxda riddada soomaaliya inay carqaladeen ku waddo in somalilan loo aqoonsado dowlad madax bannaan bilihii lasoo dhaafay ayaa warbaahinada qaarkood waxay sheegayeen in maraykanka uu somalilan u aqoonsan doono dal gaar ah marka uu trump xukun ka yimaado taas oo keentay in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hargeysa arrinkaasi iyagana ka hadlaan xubno xildhibaano ah oo ka tirsan baarlamaanka maraykanka ayaa la tilmaamayaa inay trump ku cadaadinayaan inuu qaado tallaabo uu ku aqoonsanayo somalilan safiirka kooxda riddada u fadhiya maraykanka ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin aqoonsiga maraykanka ee somalilan la doonayso isagoo sheegay in arrinkaasi ay dhaawici doonto xiriirka u dhexeeya maraykanka iyo kooxda riddada soomaaliya mahadsanid abuxasaan wafdi ballaaran oo ay hogaaminaysay wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa booqasho ku tegay farumaha hore iyaga oona la kulmay ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira farumahaas faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cabdilkani maxamed wafdigan oo ka koobnaa culimaaudiin salaadiin iyo mas-uuliyiin islamarkaana uu horkacayay waaliga wilaayada boqool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaa dhowaan booqday mid ka mid ah fariisimaha ciidanka mujaahidiintaah ee ku jilba xiran furimaha hore ee wilaayada mayliya ilaah subxaana wa tacaala waaladiina jaahaduu fiinaa lanahdiyannahum subulana haan jihaadeen diintayna ka jahaadeen waddadaana toosan ah kahanuuniyaan ilaahir subxaana wa tacaala lanahdiyannahum subulana sheekhulislaam ibnu taymiya ha-adaas tafsiirshe may ballayaal ku qaadadeeya fahamka saxda ah diinta inay dadka mujaahidiinta ilaahay waafajiyay dhalinyaro inin wujuuh qurux badan oo shabaab ah oo maasha allaahu ah iyo ilaahay subxaana wa tacaala camalkan waktigan hata la roogo lambaah badanyi inahan u waafajiyay nicmataani cadiimataani way dadka dhan wada helo koran imaamu axmed radi allahu tacaala canhu ow raximahullaahu cabdullahi ibn mubaarak salafkii taabiciintii dadkii inka cilmi badan ayaa kumad haya mujaahidiin ana haya dadka taariikhda ka gali way diinta ini cilmi iyo lisaanka iyo warankabaha ka difaaceen ma erjareenaa mas'ale markii ishkaal galo muslimiinta dhexdii iswarsadaan hay warsadoy ahlu thuquurka dadka furumaha ka jara hal warsadoy yowa ilaahay xigmad an furi yowa ilaahay diinta fahamsiiy walaalayaal ma inis dardaarmaane taqwa allaahi caza wajalla inuu ilaahay ku obsano ilaahay iniguna ku obsano taqwada laazimno hoob un ilaahay ku obsano taqwada laazimno may nagdaane dad waltar leh adowkina may waa ilaahay guula noosiye adowkina ilaahay guula noosiye adowkina ilaahay may waa rucbi argagaha nookride unina may ilaahayni weelay dad bar eho barlab ee ilaahayni weele almayliya subxaana wa tacaala wain tasbiruu watattaquu laa yadurukum kayduhum shay-a haddii isan sabartan oo ilaahay ku obsatan gaalada keydidii iyo walba masiinku dhibaas ilaahay rucbi argagaasiinku kride markan in cibaadada la badiyo kheerka la badiyo istikfaarti la badiyo diinka ilaahay ka toosnaantiis la badiyo qur-aan akhriska la badiyo ugu dambeyn waaliga wilaayada boqol sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaa dhankiisa kelimad muhiim ah goobta ka jeediyey walaalayaal sidaysan ogsantihiin culammada iyo odayaalkan in badan ha qaadaden walaa unu maanaa camaal haddanu ku sugugna waa camaal khayri ah oo jamaaci ah ummadda muslimiinta dhammaan ilaahay ku waajib waalay oo marka aljihaad fii sabiilillaahi ah afdalu alacmaali ila allahi subxaanahu wa tacaala bacda tawxiidna ilaahay ka waale qofka markii laa ilaaha illa allahu muxamadu rasuulullahi laku halo camalkuusa ka dhagaago onka fadl badan waa aljihaad fii sabiililah taasa ilaahay yaa nawaafaji waafajin ilaahay waaye ma aha karti iyo awood iyo maskax iyo caqli ma aha mana ilaahay subxaana wa tacaala markii isku hadlaay يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ميلها قبقبة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صفات كاس أو ففيل هو ناكسن هدي تذكير خدا ونو دين إلهي كطبان قال قربك نقدان أما جهادك كفر دادان مثل قالوا أنبا إلهي ما يبلي ما يبشين دادت أسجيلي يون جيلين يحبهم ويحبونه sifaad yoo ku madad adilatin cala almuuminiin muuminiinta dhimriyaayaan unturaayaan adowgyo ku difaacayaan laakiin ada kor erdiji ada sugahayd amni shayba mana ada sugahayd hade walaan hayta mana ya fadligaas ilaahay may marka waajibniya un ilaahay ku mahadnaan un shukrin mas-uuliyiinta wilaayada bokool ayaa sidan oo kale dhowr jeer booqday islamarkaana dhiirigelin u sameeyey ciidanka qaybihiisa kala duwan ee ribaadka kaga jira jiidda hore ee wilaayada shukran akhuuna cabdilkani wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee wilaayadaas sannad kadib markii cadowga allah uu ku jabay duulaanka uu ku qaaday deegaano ka tirsan wilaayadaas walaalkan cazaam carafaad ayaa warkaas inoo haya wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee ku sugan tahay wilaayada sannad kadib markay dhaceen camaliyaadkii waaweynaa ee murtadiinta looga saaray dhowr deegaan oo ka tirsan wilaayada hal sano oo kaamil ah oo laga joogo duulaankii barakaysnaa ee deegaanka cad ayaa isbedel dhan weliba ah laga dareemayaa wilaayada mudug iyadoona kumanaan dadka deegaanka ay helaan istiqraar iyo deganaasho buuxda sheekh xasan abuu xamsa waaliga wilaayada islaamiga mudug ayaa u sheegay idaacadda islaamiga andrus in sanad kadib macrakadii deegaanka caad ay dadka wilaayadu ku dhaqan ay dareemayaan cizi iyo sharaf isagoona carabaabay in murtadiinta lagu soo oday saldhigyo ku yaala degmada xardheere maantay waxaa laga joogaa duulaankii weynaa ee ujeedda badanka ahaa ee ay soo qaadeen cadowga saliibiga iyo ma garanaysaa murtidiinta isbahaysatada ah ee jabkii maalintii ay ku jabeen meesha la yidhaahdo caad maantay waxaa laga joogaa sanad baa ka soo wareegay allah baa ku mahadsan xamladii ay soo qaadeen nimankaa isbahaysatada ah waxay ku jabtay ay ku afjarantay deegaanka caad allah baana ku mahadsan waxaa ka dhashay jabkii nimankii isbahaysatada ahaa meeshaa ku gaaray waxaa ka dhashay in ma garanaysaa ayaan meel isku sheegin firxadkoodii meela aanan garanaynin oo kala aaday alxamdulilahi rabbialcaalamiin walaayaduna waxay ku soo laabatay gacanta walaayadu deegaankii ku soo laabtay dhammaantiis sida hobyo iyo xaradheere iyo ma garanaysaa intii walaayadu ay maamuleysay markii laga reebo degmada xarardheere oo ma garanaysaa guryaha qaybta bannaanka jirta ayaan ayagu gaarsiisinayno magaalada gudaheeda meesha bartamaha magaalada ah godad uga qodan yihiin oy halkaas ma garanaysaa ay ku xaniban yihiin markii laga reebo inta kale allah baa ku mahadsan waxay ku soo laabatay gacanta walaayaday ku soo laabatay ilaa ma garanaysaa galxagarra meesha la yidhaha wixii ka soo gadoon oo mudug iyo galguduud ay iska saaran yihiin laga soo bilaabo qaydaro la mariyo meesha la yidhaahdo baraag ciise waxaan ku leeyahay bacaadweyn qaycad shabeellow hareeri dheere camaara dhul badanoo ma garanaysaa cadowga gacantiisa galay duulaanka ay soo qaadeen allah baa ku mahadsanay xamladaasu ku soo afjarmay maantana ummaddii waxay hoos harsanaysaa kitaabka ilaahay bay hoos harsanaysaa maxkamadihii baa shaqaynayo dacwadiyaa socoto maraakistiyaa furan ma garanaysaa ummaddu gurmadkii iyo gacan isufidintii dhexdeeda ah tacaawunkii dhexdeeda ahaayaa bilowday alxamdulilahi rabbialcaalamiin allah baa ku mahadsan gobolku maanta waa nabad waa ma garanaysaa guul macrakadii taariikhda gashay ee caad jabkii cadowga gaaray waxay ku rabtay saameyn aad u xun oo iskugu jirta mid siyaasi ah mid militari iyo mid nafsi ah waxayna murtadiintii ka badbaaday gumaadkaasi isku shubeen muqdisho mahsanid akhoona cazaam ugu dambayntiina maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey mucalimiinta iskuullada degmada bulafulay ee wilaayada baay mar kale walaalkeen abuxasaan ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya dowradan oo uu soo qabanqaabiye maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa ka faa'iidaystay dhammaan mucalimiinta ka howlgala iskuulaadka nadaamiga ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ka furan degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay mucalimiintan ayaa dowladda ka faa'iidaystay duruus kala duwan oo sharci ah markii dowladda lasoo gebagabeeyey kadib waxaa noo suura gashay inaan mikrofoonka la dhex marno waxayna idaacadda islaamiga andalus oga warbixiyeen duruusta ay qaateen iyo cidda soo qabanqaabisay dowladaas waliba kubaheena ama ku qaadanay dhowr cinwaa kow waliba ku ahaa waa duruqu tadriis iyo kayfiyatu tacaamul maca annaas ama dulaab ama habka ama qaabkaadan la dhaqmaas ardaygu maadaama on shaqadan macalimiin ata tan macalimiin oo mayba shaqooyin jeshal duwanka kulansiin dugso hoose dugso dhexe dugso sare qurdubo oo macnaha ka kooban iyo sunali roognan iyo waliba cinwaanka kalanka dambe waliba haytay oo waa ghazul fikri oo duulan maskaxdeedka oo ummadu islaamka somalilan kugu duuli intaas iyo mayba muxaadaro oo jalsaadayoon iyo qaadani fara badan kule insha allahu tacaala waxyaabaa dowladda ka qaadan walhatumayba fadhigo laha kakoogu karmee waxyaabahaas fara badan yaa ka qaadan insha allahu tacaala kulley waba odsada fadnay mar walba intinaanin kanagna dowladan oo kalo iyo maktab tarbiya tacliimka odsada lahayni insha allahu tacaala هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وجزاك الله خيرا ساد مقلي سبا دولده وحيابها laga faa'iiday iyo waxay ku saabsaneyd walaalka ayaa ka hadlay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu camalka ikhlaas nooga dhigo kulankana kii laga faa'iiday nooga dhigo alxamdu lilaahi ilaah baa noo soo gebagabeeyey dowladda wax badanna waan ka fahanay wax badanoo naga maqnaana waan helnay wax aan ee naqaaniyo hadda aanan xasuusnayna waan xasuusanay oo waanala fahamsiiyey alxamdulilah ilaah baa mahad iskale wax badanoo maanta annagana quseey gaar ahaan ayaa noola sheegay dowladaas aan ka qaadanay ilaah baana mahad iskale waxaa ka mid ah waxyaabaha mawaadiicda way badneyd siduu walaalka sheegay oo kaleba mucalimka naajex ah waxyaabaha lagu ogaan karo ayaa waxyaabaha igu muhiimsan ay ka mid ahayd hadda aan ku qaadanay meesha sifaadkiisii dhanna ay yihiin sifaadka mucalimka naajixa laga rabo waxyaabihii asaasiga u ahaa qofka muslimkaa dhanba in isaga looga dhigay qodobada koowaad looga dhigay macnaha oo koow ilaa wax loo taranaba ay yihiin wax diinta sal ay ku laheeda u koowaad oo dhidibada u ahaa alxamdulilah ilaha mahad iskale waxaana rajaynaynaa inaanu wax badan ay nooga soo bixi doonaan na waan rajaynaynaa ayadana kolley dowla mayba qaadanay oo aanin galgaari maktabu atarbiya watacliim maktabka dhexa dowladaas oo qeybaha tali sheegay sida durgu tadriis iyo ka saabsan iyo nago aadaabtii macalinka ardayda in la dhagma lahay intaas ka saabsan kolley meelina mayba rogay macalimiin shardugun oo mu'asasaadka oo nidaamiga meelo ku jira macalimiinta may rogana dugsiga hoose ibtidaa'iga dheeraay may kala rogaana macalimiinta dugsiga mut- oo dhexe oo mutawasida may kala rogaana macalimiinta dugsiga sare may kala rogaana macalimiinta gordoba may kala rogaana macalimiinta alxikma macalimiinta dhakaasi tacliimulkibaar dhammaantiooba ka koobanaayeen dowladana safaylaan ku faa'iidaysadeen waan ambogeen ilaan qofka mayb waa hooba shaqadiis iyo mihnadiis ballanka kaalmayo waxyaalihii iska jirnayo walbadanoo horey mugda mugdan oo ka jaraani aftiini saas dartiye iyada maanahan ka faa'iido macalimiintan ka maxsan yiin macalimiinta ayaa dhanka kale ugu baaqay mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin in mar weliba ay u soo celceliyaan dowraadka noocan oo kale ah ee macalimiinta boorka looga jafayo kulley waba utada fadnay mar walba intaanaan ka nagna dowladan oo kale iyo maktab tarbiya tacliimka asadi lahayni insha allahu tacaala hada wabilahi tawfiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdulilah ilaha mahad iskale waxaana rajaynaynaa eh, inaanu wax badan ay nooga soo bixi doonaan na waan rajaynaynaa ayadana Eh, in oo laiska warhaayo eh, laisku soo celceliyeen siduu walaalka sheegayba anigana waxaan dhihi lahaa eh, waan jeclaysan lahaynay Eh, kolley intaasaan dhihi lahaynay mayba mayaan rajeeyaane jazaahum allahu khayran ini oo sidaas oo kaleed markas liisburaariji iyadan dhawaayaan wabilahi towfiiq dowradan loo soo gebagabeeyey macalimiinta wax ka dhigay iskuulaadka nidaamiga ee ku yaala degmada buulafullaay ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin waxay ku soo aadaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay wafti heer sare ah oo ka socday maktabka dhexe ee tarbiyada iyo tacliinta kormeero ay ku marayeen dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay aad buu u mahadsan yahay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan warbixintiisaas waxay u dambeysay warkeennii subaxnimo saakay dhegeystayaal tan iyo kulantideena dambe warkan lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir